golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamay inuu fashilmo shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna sidoo kaleeto walaac ka muujiyeen in wakhtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaarkood aanan haatan weli lahenin wax is-afgarada oo dhinacyada doorashada dalka ay ka sameeyeen warbixintan waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta kusoo idlaaday ee dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir golahan oo maalmihii tagay la shiraya qaybo ka mida bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan cabdiraxmaan maxamed cali siiriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdigeliyey rajo badan oo ay qabeen bulshada soomaaliyeed waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhuusamareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar lagu gaaro magaalada muqdisho waxaad ogtihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaadna ogtihiin in berri maalinka sideedda ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii desembar labaataniyo toddobadeedii lasoo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso intiiba maysan dhicinin dadka soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oy rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodoboo laysku hayay in dhuusamareeb looga soo heshiiyo siriin ayaa dhinaca kala tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda soomaaliya iyo doorashadaba annaga sideedda februari dastuurka sheegaya idinkaa wada og dadka soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisu inay afar sano tahay taas meeshay ku jiraa annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka waxay ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigayna soo bandhigayna waana idinla wadaagaynaa cismaan tahliil shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya oo v o a soomaali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo siday u arkaan runtii kulanka maanta aan musharaxiinta la yeelan wuxuu ahaa kulan iyaga naga casuumeen inaan la kulanno annagana aan ka ajiibnay kadibna waxa ay nala wadaageen aragtisooyinkooda ku aadan xaaladda dalka uu maraayo iyo shirkii dhuusamareeb sida uu xaalkiisu maraayo annagana waxaan la wadaagna u sheegnay in wadanku xaaladada uu maraayo u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyaddii mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayay ay dib u dhacday ama uu guul badan laga gaari waayo in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada waddanka u degsanaa oo oo wax lagu xaliyo shirkii dhuusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe dadka qaar ayaa se isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid wakhtigii doorashada hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday wakhtigoodii cabdicasiis barrow v o a muqdisho